marka wadahadalku markiisa hore wuxuu basla uu ku salaysnaa in maxaa la yidhaahdaa maamulka meesha ka jira asaga laga bilaabo kabacdi loogu daadego hoos loogu dego ilaa shacabka gaarto ilaa maxaa la yidhaahdaa dhinac walba ay maxaa la yidhah dadku ay ku qancaan qaabkaas u socday inkastoo maalmahan dambe aan aan u jeedinin wadahadalku qaabka u bilawday inuu u socdood moodi inuu hadda uu ku soo arooray qaabkan siyaasadeed oo maxaa la yidhaha dhinaca dowladda federaalka soomaaliyana ay maxaa la yidhaahdaa tusinayson caalamka in wadahadal uu socdo laakiin aanu ahayn wax jinuwan ah oo taardab leh inuusan ahayn dhinaca kaleto somaliland waxageedana ay barashar ka socda dhinaca international communitiga oo kaleeto iyo inuu maxaa la yidhaha hadda uu ku hayo laakiin uu ajandiyuu u bilowday oo ahaa in maxaa la yidhaha inta marka hore laga soo bilaabo dhinaca dadka maxaa la yidhaahdaa maamulka ah kabacdi lagu dhamaado ilaa shacabku ay talada u dambayso ka lahaadaan waxaa moodaa hadda inaan dariiqadaas o aan sidii kulley u bilowday inuusan hadda ku soconin